magacaygu waa axmed caaqil axmed saalax maxamed wey heshiiskaasuu dhex maray isimada culimmada cuqaasha iyo waxgaradka degmada buuhoodle iyo salaadiin culimmada iyo waxgaradka ka socda beelaha bariga burco shirka shirkaa oo yeeshay taariikhdiisu markay ahayd lixdii bishii sideedaad laba kun iyo toban magaalada xadhaadhan tuulada la yidhaahdo ka dhacay shirka waxayna soo saareen qodobadan hoos ku qoran iyadoo loo tix raacayo baaqii uu soo saaray madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee kuxee ku wajahnaa nabadgelyada waxaanu la qaadanay baaqa nabadgelyada ee ku wajahan gobolada sool sanaag iyo cayn mar kasta oo laysugu yimaado wixii wadahadala eedana waxaa isimada cuqaasha culimada iyo waxgaradka reer buuhoodle waxay ballan qaadeen in ay sugaan nabadgelyada deegaanka buuhoodle lambar saddex salaadiin cuqaasha culimmada iyo waxgaradka beelaha bariga burco waxay iyaguna dhinacooda ballan qaadeen in ciidamada somalilan ee ku sugan degmada widhwidh iyo balleharac laga celiyo lagu celiyo fadhiisimadoodii hore ay ka yimaadeen lambar afar isimada cuqaasha culimmada iyo waxgaradka degmada buuhoo deegaanka buuhoodle waxay mar labaad ballan qaadeen in ay degaamada wedwid iyo balleharac aanay noqon aanay noqon fadhiisimo u noqon doonin ciidamo lidi ku ah beelaha darisyada iyo nabadgelyada qodobka shanaad waxay isla qaateen labada dhinac markii la sugo nabadgelyada in la isugu yimaado gogol nabadgelyo oo loo dhan yahay una dhaxaysa beelaha dhulbaante iyo somalilan shirkaa waxaa labada dhinac u saxeexay garaad cabdulaahi garaad sofe garaad saleebaan garaad buraale garaad saleebaan buraale aadan suldaan siciid cismaan xaaji maxamuud xaaji cumar camay sheekh cumar sheekh cismaan caaqil cabdulaahi xasan qambi caaqil axmed diiriye jinje caaqil cali cabdi cali dhegadalool caaqil abshir kooreye caaqil axmed saalax maxamed caaqil jaamac cabdi maxamed cali daahir cilmi sheekh cumar axmed maxamed yuusuf jaamac halaq sheekh ibraahim cabdiraxmaan dhinaca beelaha bariga burco waxaa u saxeexay lamber kow suldaan maxamuud guuleed mire lamber laba suldaan maxamuud xaaji xuseen nuur lamber saddex caaqil suleebaan gurey gadhcadde afar sheekh yuusuf cabdi cawed shan xasan mataan cabdilaahi axmed cabdilaahi axmed lix yuusuf xasan xayd toddoba maxamuud axmed xirsi shirkaasu sidaasuu ku dhammaaday afgarad iyo wanaag buu noogu dhammaaday ku kala ambabaxnay wixii ka hadhayna inay hawshaasu fusho maalmaha kan lagu dhex jiro yaanu rajaynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi